bismillaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawa iyo daljir waa khamiis kowda bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aan idinku hayana waxaa ka mid ah puntland oo diiday go'aan ay dhowaan soo saareen guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya maleeshiyaad beeleed al-shabaab kula dagaalamay koonfurta gobolka mudug magaalada gaalkacyana waxaan idinka haynaa barakacayaal ka cabanaya barakacayaal kale maamulka gobolka sanaag oo ka hadlay heerka abaareed ee gobolkaasi iyo gurmud biyo dhaaminaha oo gobolkaasi laga wado iskuullada iyo jaamacadaha garowe waxay wadaan olole raashin lagu gaadhsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen kalfadhiga golaha deegaanka garowe oo la soo gebagabeeyey iyo qodobo badan oo looga hadlay muddo laba toddobaad ah oo uu ka socday magaaladaasi qodobada kale aan idinku hayno waxaa ka mid ah saamaynta ay abaartu ku yeelatay suuqii caanaha ee magaalada boosaaso taliyaha booliska puntland ayaa gobolka karkaar tegey qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiyo daljir anigoo khadar cawlahayo stuudiyaha daljire buuhla idinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag dowladda puntland ayaa sharci darro ku sheegtay go'aan ay dhowaan soo saareen guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal kaasi oo ahaa in uu buuxsamay kooramkii xubnaha la doortay ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalku islamarkaana xildhibaanada la doortay ay si deg dega u imaan doonaan muqdisho oo ay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimo shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar xamay iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayay ku eedeeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal inay ku xadgudbeen go'aamadii madasha qaranka ku heshiiyeen waxay kaloo ka hadleen doorashada aqalka sare ee xubnaha gobollada waqooyi hadalka waxaa ku hormaray axmed cali xaashi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee puntland
waxaan marnaba aan ka digeyna inaan muftiinka soomaali u soo baxaya la doonayo in soomaali oo lix iyo labaatan sano jaamada ku jiray la isu ururiyo soomaalinimo la abuuro jawi nabadgelyo ah oo wanaagsan oo lagu soo dabaalo waxaanan marnaba aanan ogolaanayn naguna jirin inaanu ka qayb qaadano wixii intaa ka baxsan oo ah wixii lagu heshiiyey nolosha aqalka sare xubnihii waqooyi soomaaliya oo saddex xubnood loo asteeyey dadka dega soodii sanaa yaaceen iyo arrinkan kooranka lagu doondoonayo oo laleeyahay labadii lixi sideetan haddii timaado way noo dhantay waxaa intaa saddexaya waxa sharciya oo lagu heshiiyey madasha qaranku marka u dambeysay oo doorashooyinku dhammaadaan oo ay ku dhammaadaan maamul goboleedyada caasimadahooda in madaxweynayaasha nabad goboleedyadu ay saxiixa u dambeeya iyagu suuriyaan ay la saxiixaan ujeeda doorashooyinka heer puntland iyo heer federaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka celcelinaynaa ha laga digtoonaado ha laga daayo dadka jahwareerka iyo aanay dhicin halkii la doonayay in horumar laga gaaro in lagu celiyo burbur iyo inuu soomaali isu gudbiyo waxaa annaga noo sharciya weligeeda noo sharciya haddaan puntland nahay in soomaali la helo soomaali mida soomaali darankeeda isku mid yahay isu hurowda isoo noqota wax iska qabata laakiinse ma diyaar nahin kunadu qaadan mayno in maalin kasti koox ujeeddo gaar leh inay ku tuurto wixii lagu heshiiyey waxaan ka soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka oo isaguna caddaynaya doorka siyaasadeed iyo doorka xukumadeed kii kuhormayn waaa kii baarlamaan walaha shacabka puntland waxaa nasiib darro ah inaanu maqlayno in rag jooga gobollada dowladda federaalka ay soo wacayso oo leedahay kaalaya waa idin dhaarinaynaa xaggee u dhaarinaysaan doorashadiibaaba socoteen waxaan leenahay hala joojiyo ficilada aan loo baahnayn in la sameeyo midda raaciska iyo dadatiskana hala joojiyo waxay la tahay barsasku waa dhammaanaya kuraastan laysku hayana dee habraaca bay lahaayeen iyo xeer iyo heshiis lagu heshiiyey oo madasha ku wada heshiisay wixii ka duwan marnaba sharci ma noqonayaan waxaad ka waraysaan jawaari waxaan umalaynaya warqaduna hadda ka qoray arrimahan waa warqadii lixaad ee uu qoro ee qayda sharciga hal qofina inuu ku tasarrufo awood madashoodan ay wada leedahay waxaan u aragnaa inay tahay majar habaabin iyo carqaladayn iyo raggii aan rabin in dawlad federaala la xiro taageerid ay taageerayso marka waxaanu leenahay oo buntland ku cadaynayna annagoo u midaysan dawlad ahaan iyo shacab ahaan go-aankan dawladda buntland ay qaadanayso marnaba inaanay naga suurtoobaynin in aanu eh, wax eh, qasab ah eh, yani ku samayno nin baahi uu nin leeyahay oo siyaasadeed waxaan uu sheegaynaa ummadda reer puntland iyo international communitiga iyo dawladda federaalka intaba in la joojiyo waxaan laga wado xamar ee kayra sharci ah ee een, eh, aan meellaba ku qorayn xeerna ugu qorayn heshiisna ugu qorayn way marka ugu horeysa kelmadan eh, coram ee ayaamahan isbuucyadan aan maqlayno ee saaka b b c da laga sheegayo boqol iyo lix eh, siddeetan iyo lix baanu haysanaa wax xalaal noqon karaa ma jiraan ilaa labada aqalba ay soo dhammaystirmaan waxaynu ognahay doorashooyinkii weli inay socdaan aqalka hoose waxaynu ognahay aqalka sare laftiisa weli inay qaarkood ay maqan yihiin wax xalaal noqon karaa ma ay jiraan ilaa ay xalaal noqdaan markay xalaal noqonayaana waxay tahay marka doorashadu dhammaato kontan iyo afar meelah laba boqol iyo toddobaatan iyo shan aqalka hoosihii ay soo dhammaadaan waxaa hubaala in weli ay socoto doorashadii waxaanad moodaa in iyadoo la dedejinayo loo dedejinayo siyaas- siyaasado gaar ahaaneed oo shaksiyaad ay leeyihiin in maanta laga wada hadlayo in coram la raadiyo coram waxaa la raadiyaa marka baarlamaan socday shaqadiisa la daariyey oo loo daariyey wixii loo doortay oo uu ku kulmo goob goobtii uu ku shaqaynayay la helo kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer camey waxaa ka horeeyey axmed cali xaashi oo ah gudoomiyaha baarlamaanka warar ka imaanaya deegaan la yidhaahdo dumayo oo ka tirsan degmada xara dheere ee koonfurta gobolka mudug waxay sheegayaan in labadii maalmood ee u dambeeyey halkaas uu ka socday dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu sababay khasaareed isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo xoolo la kala qaaday waxaana wararka aan deegaankaasi ka waraysanay nin magaciisa la yidhaahdo axmed sheikh oo dumaya ku sugan jamaal faarax hadan ayuu telefoonka ugu warramay walaale waxaa ka dhacay baraka iyo xasuuq baahsan oo loo geystay dadka shacabka ee ku dhalan gobolka mudug gaar ahaan degmada xaradheere sulooyinka hoostaga sida dumaaye iyo dabagalo iyo jiyo habaraawe iyo caliyaalo iyo tulooyin kale aada u fara badan sidee marka wax u dhaceen ma dagaal baa meesha ka dhacay walaal dagaal baa ka dhacay dagaal maalmo soconayay baa ka dhacay nimanka aad dareemaysid oo waxa weye cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa jimaadayay maalmahan oo dhan saacadkii way barakicinayeen way dilayeen way dhacayeen aqalada bay gagulayeen magaalooyin suulooyin dhan bay dubeen ma garata ay dumiyeen ma garat nimanku waa kuwee nimanka la yidhaahdo ugus weeye oo ummadda soomaaliyeed cadowgeeda ah yay la dagaalamayeen marka waxay la dagaalamayeen dad shacab ah walaale oo abaaro iyo dhibaatooyin baahsan gaday sanadkii oo soo dhaafay Eh, haddana meel roob yar ka da-ay galay waxawey roob yar waxawey meel uu ka da-ay bay aadeen ay u guureen dadku ma garan dhibaatada meesha ka dhacday maxay tahay dhimasho maxaa jira dad ma dhi- dad dhintay iyo dad dhaawacay maxaad noo sheegi karaysaa walaale waa dhintay dad way dhinteen dhimashadu ayagay u badneed oo ayagana ku baaba'ay xaqdarradayooda xaqiibaa waxa weye ilaahay waxa weye ku qabtay dadka ay kagelayeen annaga hadda shacabka dadkeena ah laba wiil baa naga geeriyootay muddo adigu toban maalmood ku dhowow dagaalku soconayaa saddex wiilna way naga dhaawacan yihiin laakiin iyaga sida ay waxa weye aan dareemayno iyo waxa aan aragnayba inta ka dhexaysa waxaa ka geeriyootay dad dhaafaya afartan ma garan ma xoolo la kala qaaday baa jira xoolada kala qaatay way jiraan walaale maalmo dhawee dad bay meel aan laga dareemayn bay ka soo galeen Eh, nimanku sideeda ummadda soomaaliyeed waxay ku gaadaan meesha waxa weeye meesha harista markaas ay dareemayaan in aan laga jirin ayay waxa weeye ummadda ka galaan maga ujeeddada marka loo dagaalamayo maxay tahay marka ujeedada ayagu waxay leeyihiin jannadaanu isugalaynaa dad gaalaaba dadkaan dad muslimiin ah weeye ummadda nebi maxameda weeye ma garan waa garta idinka dhinacina ma ciidan dagaalamaya oo maamul ka tirsan baa mise waa dad shacaba maxaa tihiin walaal maamul meeshaan kama talin mana imaan waa sheegtaan oo maamulka galmudug baa yidhahdo dhanka annaga ka talina laakiin dad shacab ah oo aan maamul weligood aan u imaanin dowladdii maanta barnaamijka dacwad ka dib weeye nimankaana waxa weye waa yidhaahdeen oo sinadu ka bilaabatay ay arrintan ay ku bilaabeen iko ayaan bishiisa kaana waa soo dhaafna xoolihina waan bixinay ilaahay nagu farad yeela ma garan hadda xaaladdu marka waa sidee hadda xaaladda aad bay u kacsan tahay aad bay u kacsan tahay adigu dadkii xoola laga rabtay way jiraan dad barakacay baa jira dad waxa wey waxaa jira xoolihii dhammaan laga gacan madoobeeyey marka warbaahinta waxa weeye waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadkaas iyaga ah khatarta ay leeyihiin aad bay u baahsan tahay inay iska ilaaliyaan inay waxa weye ka soo sugnaadaan baan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed intaas waxaan ugu baaqaynaa walaal ugu dambayntii meesha hadda lagu dagaalamayo cid soo gaartay ilaa hadda maamul ha ahaato ama odayaal ha ahaatee oo wax wadahadal iyo dhexdhexaadin ka gashay ma jiraan walaalay wax wada hadala ma jiraan odayaashii hadli lahaay markii koowaad baynu ka wa-aan bay yidhaahdeen hadal baan idinka leenahay noo imaada markay u yimaadeenna way afduugteen ilaa hadda meel bay meel ay la qabteenba ma- ma garanayno walaal goob jooga jooga deegaanka dumaya la yidhaahdo oo dagaalo ku dhex mareen al-shabaab iyo maleeshiyaad beeleed ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a barakacayaasha kamaamka alla aamin kow iyo alla aamin laba ee magaalada gaalkacyo waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha kaamamkaasi in uu musuq maasuqay raashin loogu soo dhibay dhanka kale waxay ku eedeeyeen inuu hanjabaad kula kacay dadka qaarna waxyeelo uu gaadhsiiyey sida ay hadalkooda u dhigeen guddoomiyaha oo arrintaa ka hadlay ayaa isaguna eeddaa iska fogeeyey jamaal faarax aadan ayaa warbixin ku eegaya qaar ka mida barakacyaasha kaamka alla-aamin one iyo alla-aamin two ayaa eedayn kulul oo isugu jirta hanjabaad iyo weliba deeqo laga leexsaday waxa ay usoo jeediyeen gudoomiyaha labada kaamna ee alla-aamin one iyo alla-aamin two guuleed cali buux barakacyaashan cabahaya ayaa sheegay in dhowr jeer uu u hanjabay guuleed islamarkaasna qaarkood waxa ay sheegeen inuu dhaawacyo u geystay waxayna intaasoo ku dareen in ay jiraan raashin iyo lacago kaamka loogu talagalay oo aan soo gaarin taasoo ay eedeeda dusha ka saareen mudane guuleed cali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومدعيك يعقوب يحيى عمر علي ومدعيك أبيهي كنت قناي الآمين تو كنت قناي فقال بعض أي قولي لك دعي وأخحن وحن وخحن علمي من ده مش علمي من الله من ما دام موجود لما كان من يتو قدومي كهي أولي رجولي رجولي ديراي ninkii baa maadaama lacaga oo hayaada soo dhiibtay lacag hayaada soo dhiibtay ninkuu koo gutamo ruux ah lacagihii asaga baanaga cuni sababta oosnaga cunayn waxa waaye waxaan usoo guurinay meel oo la yiraay meel la yiraay alaamin wan la yiraay aan usoo guurinay oo la yiri dhul baa laga bixiyo wayaay oo wasaq oo sadaqa ee dhulkaas baa laga bixinaa oo toban mitir lagu siinayo oo iska degme e sabiililaahi ee meeshii baan usoo guurnay sababaha meesha ugu guurtay sababteeda waxba ma igu leeyihin dhulkoo meeshii joognaan isaga wacay waxaana warguuleedow lacag baa la bixinaya baa la leeyahay bal i waran war yaa wuxuu yidhi shan boqol dollar baa kugu kharash garaynaa haddii mar damba magaxeeda soo qaadi yaa kale damba ku badhan yaa ileh guuleed baa ileh sinad ooro kaam waxaa sinad ooro haddana taagan yahay waa iga jira xadiisa xadiis waxaa iga jira suursaarkii qaar baa xadiis iga jira oo ninkii ii hanjabiyo intaas i yidhi beri waan iska dhexi karaa aniga oo gacanaan iskala dhexi karaay hor maba heli kariye maxaana igu hanjabi sababtaas ay tahay waddankaygii baan aniga aan deganahay sababteeda adniga sababtiisa ninka waxaan doonaynaa in waxay kow iyo tobankaa imi min boqol dollarka aheed lacagtiinaa laga qaado hadda walaal iyo islaamnimo iyo abninimo uu jiro inanaa laga qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa madiina mahdi yuusuf waxaan kasoo barakacay alaamiintu rashidlaan kasoo barakacnay waxaan tagnay ceel madoobe ceel madoobe liiskaasaa lagu qori haddii lagu qorina oo lacagta oo lagu qorina haddii kalka oo meeshaas oon wax kasoo fahmi waayna waxaan usoo guurnay alaamin wan aan soo dabakacnay dhulkan waqafka ahaan soo dabakacnay haddii nimadna gadaashaayna waxaa dhacday saddex biri kabacdi ina laga dhiibo lacagtii furaad ina laga dhiibo oo laisku magacaabo ومقايا هي العرور صدق قويت أسجاب كقصته قف كتبه هندي أنا كمسؤول أنا كمسؤول أنا كمسؤول وسيرة أصل عقتين يقاطه هدي لو وصل روح إلي هاي ملء يقع إلها سرع عليه إلها يدير هرو رع عليه يره طبعا يكون روح أنا هاي وأنا بتمني يكون كواهي أنت كلاس كخبا أو صدق عدل يقول لي تبصيص بصرير كلاس بصرير ونقل العسير روح إلي هاي ملء صدق جارا دع بجوكنا أن دول تقني أن تكمتكني هذا فرقم هاينا وحان كسوغينا إلهي نقوم إلهي أداني شرف طلع أن كسوغينا السلام عليكم ورحمة الله magacaygu waa kaltuun yuusuf waxaana ka soo barakacnay kaamkii alaamin oo horay aan haddana waxaan degennahay meel oo garsoor le la mid ah laanta sanaad la dhaho meeshaasaan degennahay ninka guureed la leeyahayna qori wuu noo qaatay beentey aanana leeyahay mana beenteynayo waana la taaganahay gobolka haddaan tagana waan dhahayaa yaa maamulkana waxaan ka codsanayaa ninkaas hadday naga qabaneen inaan ka barakaceeno gaalkacayo waxaana ka codsanaynaa inay naga bixiyaan si ugu dhaqsiyaa badan gaalkacayna uga saaraan intaasaan ka codsanaynaa maamulkana saaka waxaa isoo wacay wiil oo in adeerkiisa ah wuxuu yidhi warka aad ku tireen dal jir guuleed baa qori noo qaatay ka beenteeyuu yidhi anna waxaan la taaganahay ma beenteynayno guuleed qori wuu noo qaatay asna markhaati wuu ka yahay ninka saa dheh i leeyahay mana beenteen doono n- heer gobol heer degmo heer u n na waa ku sheegayaa intuu qoriga noo qaato بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا واحد صادق على النور وحاوي ننك اللي يرادو قوليت على الروح واجرتا قري وانو قاتي وانا دلي أنا كان حد حد لا صادق هاي سدح بدوت بايقا كتبتي أسنو مركات إلهي بوكوي هاي أنا نوا أوغهي وننكي مقرنيسا مركا قري ولو قاتي ولل دل استاغي بانا يو حبدا كتبين قري نوانو قاتي قري هرتيسي وحان كلها dhib asig ii geystay dhibkii dhaawiciisa waa igu yaalaa oo yidhi midkaad waa ku siinayaa nin la yidhaahdo ma garanaysaa in maadeeradiisa oo walaalihiisa buu ii keenay magtii adiga milyan lacagaa lii siiyey ilaahay hadda wax kaloo aan ka hayo ma leh milyankii hataa aniga ma qaadan nimankii odayaalka ma garanaysaa baa u dhiibay milyankii milyan kale ku soo daray low milyan baa lacagtii isku noqotay lowdii milyan nimankii tolkii baa ma garanaysaa ilaahay hadda aggoodaa ka maqanta lacagta halaad aan ku yeeshtayna waxaa ahayd oo magta ahayd saddex halaad saddexdii halaad wax hadda liiga siiyey hal halaad cafi baa layidhi waa cafiyey laba halaadaa lagu siinaya labadii halaad ilaa iyo hadda kun shilin kama hayn labadaa milyan aan ahayn tii ayadoo jirto ba haddana anoo gurigaygii ma garanaysaa aan ka maqanahay oo salaada masaajidka ishaa aan ka soo baxay baa gurigayga ii dabamaray oo weeraray ciyaalkayguu ka tuntay haaskayguu dharbaaxay oo ciyaalkayguu ka tuntay uu leeyahay ninkii soo saara war ninkii ma joogo xaafadda ma ku jiraa dhayan dadweynihii wuxuu yidhi ninkii ilowa ilow waa jooga alii soo saaro haddii asii joogin cilmihiisu u qabsanaya anigaygu yar aan dhalay buu gacanta ka qabsaday madax furushaan u haystaa buu yidhi ninkaas ilaa laiga keeno war ninkaa maxaa dhacay maxaa ka rabtaa ninkaa aniga ma garanaysaa ilow ilow kaamka iga guuro buu ma garanaysaa ii daba joogay anan kaamkii hay-ad baa ii dejisay maamul baa ii dejiyey idinkoo adiga ma garanaysaa kuwo baa na tiriyo shan iyo toban qof baa tiinoo iga guuro waxaasuu nagu yidhi kaamkii aniga maamulaa na dejiyo hay-ad baa na dejisay oo nagu og ka guurimayna baan ku niri ilaa iyo hadda yartaanna ma garanaysaa wax ka guurmay ma jirin dagaalihii baa meesha ka dhacay dagaalka hortiisii baa ninkan waan waan sameeyey nin in adeerkiisu noo soo diray magtiina laidin siinaya hubobo wixii buu nagu yiray hoogaa arrintii buu dejiyey arrintii ayadoo dejiyey buu haddana habeenkii kale qori ii soo qaatay anoo masaajidka ka imid masaajidka anoo ka imid oo ishaha ka soo baxay anoo kursi saa ooga fadhiistay buu qori ila dow yimid qorigii buu ila dul yimid oo saddex habadood baa iga ka tirtay saddexdii habadood markaa iga ka tirtay asaa yaabay qorigii hiskiis iga daayey markuu hiskiis igaaga daayay buu aayar iga tagay wuxuusu noo geysan ilaahay abuurtay ma jiraanin hadduu hanjawaaya maamulka puntland waxaan ku codsanaynaa gobol walaa degmo hadduu hanjawaaya afar iyo labaatan sac buu taleefonkaygu soo wacayaa hadduu ii hanjawaaya oo uu leeyahay gaalkayi ma adaa joogaya mise anaa joogaya haddaa far ii xanuunto haddaa madax ii xanuunyo haddaa mijin ii xanuunto waxaan ugeysanayaa maamulka puntland inaa guuleed i dilay cid kalena i dilin dadka kalena guddoomiyaha labada kan ee alla-aami one iyo two ayaa dhankiisa iska fogeeyey dhammaanba eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna sheegay in aysan haba yaraatee jirin waxan jabaadah iyo weliba wax uu leexsaday toonna balse ay jiraan kooxo yar oo khalkhal gelinaya islamarkaasna been abuur ka samaynaya kaamka dhexdiisa sidaasna waxa uu u sheegay khadka telefoonka oo aan ku horaystay arrintaas waxa ka jira male wax aan ku sameeyey oo dadkaas dhibaato ah oo aan u geystay yahan jawaab aan eedla ah midna ma jiraan waxay sheegayaan in aad telefoona ka soo wacdo qaarkood aad uga dhaaratay sidoo kale waxay kugu eedeynayaan in maaragtay raashin iyagoo ay lahaayeen aad leexsatay arrimahaasna waxaa leedahay waxba kama jiraan walaal waxaas wax ka jiraan ma jiraan waa dad ka ah qaldan weeye oo qodhowr qof oo guddi ah weeye dhowrkaa qof oo guddiga iyo iyaga ah baa darashkaa sameeyey waana iska wadbaayin waana waxyaalaha ay sameynayaan dhan waa been iyo gobodwaanto waya eedaha waa eed culus adiguna mas-uulkoodii baa tahay hadda inkastoo ay leeyihiin mas-uulba nagama aha oo ay leeyihiin kaamkaas qaarkood waxay leeyihin alaamin tuban marka hore aan ahayna waan ka soo cararay ammaan daraan uga soo cararay walaal waxaas la eedan loo dheelan weeye wax ka jira male dadka keligooda meesha kuma nooleen dadkii oo ku noolaa lix boqol iyo konton qoys weeye lix boqol iyo kontonka qoys meeshay degan yihiin wax oo dhib aan ku sameeyeyna male وإن أريد أفتو أنت كإيمان أو ماشي شغلة تبغى ولا فين قالوا أنا أكيد بنتان أنت أشوف بين أمير وحكيت هنا من faashika ay leeyihiin meel laxsada ka waran oo iyo lacagta ay leeyihiin waa mahalay haydana siiyey kadibna sagaa ka furtay wax aan igu dhigay oo wax la shii ah oo aan igu dhigay oo aan ka leexsamay lama jiraan ayaga raashinka iyagaa loo dhiibaa ayagaa gacantooda ku maamusha waxyaabaha kale ay sheegayaan guryada waxaa ka mid ah inay hadda kaamka aan la aamin waan ka tirsan yihiin islamarkaasna mas-uuliyad aad adiga ay ku aqoonsan yihiin ay fidiyeen oo ay leeyihiin maadaama aan aragnay ammaan darrada ee ninkaas nagu hayo daraadeed baanaan marnaba uga mid noqonayna kaamkiisa oo aan uga baxnay asaa ka waran kaamka waa dhowr qoys weeye dhowrkaa qoysna hadda kaamka waana degan yihiin qaarna waa joogaan qaarna waa ka guurin waaya ugu dambayntii maxaa kuu qashaa hadda mar haddii cabashadaan socotay iyo eedaynta intaa tira leeg waxaas waxaan samaynaynaa kaamka cabashadaasi dee wax ka jirana ma jiraan kaamkuna sidiisii weeye wax dhibaata oo hadda ka ka jirana male wixii dhib oo kale oo la dhaca ee jirana waa la xalinaya jumal faarax aadan radio daljir gaalkaayo
wahlag gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon oo la hadlay raadiyo daljir ayaa ka warbixiyey xaaladda abaareed ee gobolka ka jirta wuxuu kaloo ka warbixiyey biyo dhaamin laga samaynayo deegaano gobolka sanaag ka tirsan taasoo loogu gurmanayo dadka abaaruhu sameeyeen maxamuud cabdi ibraahim ayaa waraystay sidaa aada la socosoto guud ahaan gobolka ama puntland baa abaaro badan baa ka jira madaxweynuhuna isagoo ka jawaabaya xaaladaas wuxuu sameeyey qorshayaal guddiyo iyo lacago dawladda ay ku yaboqday wasaaradda arrimaha gudaha iyo baasaweyn waxaa maaragtay ay kamid ahaayeen guddigii hogaaminaysay guddida dibadejinta iyo biyodhaanka iyo maxaanku idhahda cunno qaybinta marka weliba labaatankii bisha tan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay shir ku qabatay garoowe taasoo guddoomiyaasha gobolada sagaalka ah iyo maayaerada degmooyinka caasimadu ku yaaliin loogu yeeray si qorshahaas maaragtay loo fuliyo ujeedaduna waxay ahayd in la isku daba rido gurmadka abaaraha oo maxaanku idhahdaa dhinacyada badan iyo dadaalada badan oo socda la mideeyo si maaragtay loola tacaalo dhibaatada culus oo ilaahay naga saaree maaragtay aada iyo aadka yacni ummadii u saamaysay khaasatan reer guuraagii marka taas annagoo ka duuleyna ayaan markaan gobolka usoo noqonay waxaan magaalada badan aan shirar ugu qabanay odayaashii iyo cuqaashii aan uga warbixinay shirkaas iyo wixii lasoo go-aamiyey waxaana shir u qabanay oo kaleeto hay-adaha iyo maxaanku idhaahdaa iyaguna biyodhaanka iyo barnaamijka amarsiga ama xaalada radiga ka jawaabaya waa gartay aan waxaanu kaloo aanu maaragtay noo yimi shalayto guddigii abaaraha ee puntland oo mar horena wax ka qaybiyey gobolka intaasoo iska dhan waxay ahayd inaanu qorshihii dawladdu ay soo jeedisay inaanu u sheegno oo aan isla jaan qaadno dadaalkaas la mideeyo maantana shalay iyo maantana biyodhaankii iyo la qorsheeyey ayaa meelihii maaragtay loo loo qoondeeyey oo ay d- maaragtay maamulka iyo gobolka iyo degmada ay u qorsheeyeen laga biyodhaaminaya waa garta marka eh, dadka dhibaatooyin kala duwan ayay ku sugan yihiin baa laleeyahay oo marka biyo la-aanta oo kale laga yimaado eh, waxay cunaan iyo weliba eh, ma haystaan marka taa iyada maxaa ilaa iyo hadda qorshe ah oo idinku aad ka dejiseen guddigiina qorshaha horta koowaad waxa weeye waa biyodhaanka een, iyaduna markaa wejiga labaad waxay noqonaysaa een, eh, sidii raashin loo gaarsiin lahaa dadkaas dabaalaysan Eh, marka waxaa hadda socota tirakoobtii dadka iyo qorshayntii meelaha ay aagay kala degan yihiin Eh, markii intaasi dhammaato baa waxaa loo gudbiya marka quudintii iyo dadka raashin in lala gaaro dadka abaaraha ay saameynta ku yeelatay gaar ahaan xoolo dhaqatada waxaa leeyahay magaalooyinka ay ku soo xaroodeen maxay tahay marka xogta idinku arrimahaas aad ka helaysaan intebay gaarsiisan tahay wallahi runtii wax laga sheekeyn karo ma aha Een, magaalo iyo aan la- la iman ama magaalo aan dadku soo xorooday aanay jirin ma jirto Een, eh, hay-adaha iyo laamaha ay khuseysana waan la wadaagnay reportkaas ama warbixintaas Een, maalin maalinta ka dambeysana dee waa soo kordhayaan dadku waa imaanayaan waa imaanayaan Een, eh, waxa un muhiim ah in hortada laga kaco oo shacabku isku tashado oo maxaanku idhaahdaa qof walba uu maaragtay een, eh, dadaalkiisa tamartiisa taladiisa iyo tabarta uu hayo oo dhaqaaleba uu kaga qayb qaato oo hadday tahay nin maxaanku idhahdaa baabuur leh ee boyada hadday tahay mid ganacsado ah hadday tahay mid aqoon-yahan ah hadday tahay mid odaya hadday tahay mid maaragtay isagu dibadda laga biilo oo wax loo loo soo diro oo bil qaata in xaaladda tan aadka iyo aadka u adag oo weliba cabsi laga qabo in bilaha soo socdana roob aan aan aanu da-aynin een oo hadday sii daba dheeraatana khatartu dadka ay ku xigto hadeer xoolihii baa dhammaanaya dadkii ay ku xigaan in eh, hurdada laga kaco oo dadkaas la badbaadiyo meesheena codkii caanaha keeli lahayn weeye in la badbaadiyo loo kaco oo qof walba uu maaragtay wax allaali wuxuu awoodo uu bixiyo si lo- lo- lo- loo badbaadiyo dadkaas waa meeshayna ku noolayn waa waxaan ku dhahdaa lafdhabarkii dhaqaalaha soomaalida weeye xooluhu marka arrintaas ayaa maaragtay le- maaragtay insha allah lagudagedi doonaa marka ay barnaamijka biyanaa ku dhamaado qorshahaasina uu noo soo ururaadaa waa gartay dadka magaalooyinka eh, soo xaroonaya ilaa iyo hadda wax qorsho ah dadkaas aada ugu tala gasheen ama aada u samayseen ma jirtaa een eh, u- ilaa hadda een eh, vietnam eh, waxaan ahayn oo jawaab aan maaragtay aan ka bixin ma jirto een eh, waxaa eh, la socda in dadka la tiro koobo meelaha ay degan yihiinna la ogaado een eh, marka lagu wajaho qorshihii quudinta ahaa lagu wajaho iyaduna insha allahu tacaala dhaqso ayay u bilaabanaysaa haddii ilaahayna uu ka dhigo laakiin tan biyaha ah oo cabsi laga qabay xooluhu inay maaragtay aaraad u dhimanayaan eh, maxaan ku ihahdaa markii baad la-aan ay heshay ayaa maaragtay marka hore dhiigjoojintaasaa la wadaa oo la bilaabay hadda Eh, taas maaragtay raashinkuna waa socotaa oo qorshaheedaa socda waa jiraan maaragtay magaalooyin iyagu isku tashaday oo dadku intay wax iska ururiyeen meelo wax gaargaarsiiyey laakiin ma badna oo gacantaasi maaragtay ma wada gaarsiisna dee waddanka oo dhan Eh, insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa taasna dabiyadaanka looga qayb qaatay in iyana looga qayb qaadan doono raashinkaas iyo quudinta intaba
waa gartay marka biyaha oo kale eh, hadda xaggee ka yimaadaan marka Een, biyuhu waxay ka kala yimaadaan eh, dhowr meelood gudida abaaraha een, eh, puntland een, waa baa ugu muhiimsan waxaa kaloo kamida jaaliyadaha een, debedda eh, oo iyagoo lasoo xiriiraya maaragtay een, hay-ado wadani ah eh, wax maaragtay usoo gudbinaya sida jamiicada salaam la yiraahdo oo kaleeto iyo maxaan ku idhahdaa dad iyagu isku tashaday oo iyagu matalan intay qaaraan iska ururiyeen guddiyo iyo wax samaystay dabeedna iyagu dad maaragtay een, eh, qaraabadooda ah ama xigtadooda ay wax gaargaarsiiyey ayaguna jira insha allahu tacaala barnaamijka hay-adaha iyo maxaan ku idhahdaa qaybta qaabilsan biyaha iyo raashinkana een, qorshahoodii waan sugaynaa haddii alla idin waa gartay marka abaarta waxaa la socota ama weheliye cudurro marka eh, cudurradaasi ilaa iyo hadda wax qorshaha midi kugu jirtaa marka sidii eh, dadkaasi dhibaatooyinka ay kasoo gaarayaan oo kale wax looga qaban lahaa sida aada la socotid eh, madaxweynuhu een, eh, waxa uu gudiyadu magacaada wax kamid ahayd guddida maxaan ku idhahdaa een, caafimaadka qaabilsanayd iyo tacaayilada cudurrada waxaas ka aan ka dhalanaya abaaraha oo labada wasaarado wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ay ay ay liid u ahaayeen ama hoggaan u ahaayeen labadii wasaaradood marka tiimam ama kooxo ayay u kala direen een, gobollada een, annaga tiimkii caafimaadku waana soo gaaray shaqadiisii u wataa waan markii horeba wayna soo brief gareeyeen ama way noo soo gudbiyeen yani ogeysiis ama xog yani hordhac ah oo ku saabsan in eh, caruurta ay hayso shombiyood uu hayo oo maxaan ku dhahdaa oo ay meelo ay kusoo arkeen xaaladahaas een, xoolahana de waynu ogeynba oo way way bukaan iyagana xogtoodii eh, tiimkii xanaada xoolahan ka sugan insha allahu tacaala marka xogtaas la helo ayaa marka jawaabtii lagu saleynaya ilaa markii war la helaa tala la helaa insha allahu tacaala waa gartay sooma muuqato marka inaad idinku aad ka gaabinaysaan maadaama ay ahayd waxaan oo dhan horey inaad dadka inaad qorshe aad ugu samaysaan wacyigelino inaad u samaysaan ceelal aad u samaysaan si eh, abaaraha xiliyada ay yimaadaan oo kale looga baxsado
een eh, waa la socotaa een waxa weeye een eh, dawladdu eh, mar kastaba iyadu waxay u taagan tahay in eh, dadkaas maaragtay een eh, eh, taakulo iyo maxaan ku rahdaa xog iyo qorshada loo sameeyo qorshihiina waa la sameeyey hadda la sameeyey een xaaladuna ma aha maalin iyo beri iyo saa dambe iyo asbuuc iyo ma aha waxaa laga fikeraya waxa weeye shan bilood ilaa bisha afraad oo bushoore la sugayo ayaa laga fikerayaa marka eh, qorshahaasina wuxuu u baahan yahay dee maxaan ku dhahdaa talo culus iyo maxaan ku dhahdaa isku tiirsanaan iyo isku duubni u baahan yahay tan dawladda ay wado oo ay bilowdana taas weyi markay wax dhacaan eh, wax laga qabto maahane ma jiraan eh, qorshe fog idinku aada leedihiin sidii dhibaatooyinka xiliyada qaar ee dhaca oo kale loo yareen lahaa
Een, taas waxa weeye een, waad la socotaa oo xog ururintii laga sameyn jiray oo inta badan een, maxaan ku dhahdaa ay wasaaradda deegaanka iyo wasaaradaha kale oo maaragtay la shaqeeya oo een hawlaha qaabilsan ay ay ay soo gudbi jireen in ay ku jirtay sidii maxaan ku idhahdaa een eh, dhibaatooyinka ama waxyaabahaas markii ay dhacayaan sidii looga gaashaaman lahaa oo adkaysi looga yeelan lahaa marka qorshayaashaasi dee waxay u baahan yihiin muddo iyo wakti bay u baahan yihiin iyo dhaqaale fara badan dowladdana dee waa u yaalaa oo waa la socotaa Een, eh, insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala uu dadkan uu maaragtay usoo gargaaro oo roob iyo raxmad uu keeno kabacdina wixii ay maaragtay dawladda oo kaashanaysa dadweynaha iyo iyo maaragtay jaaliyadaha iyo shirkadaha intaba in eh, hawshaas intii gacan laga geysan karo laga geysto oo maxaan ku idhahdaa een, eh, maaragtay eh, dadaal mu- la muujiyo weyn taasna yani habeen iyo maalin guddiyada waa la socotaa garoowe ha noqoto madax- maaragtay ilaa madaxweyne ku-xigeenka ilaa madaxweynaha wasaaradaha een gobolada degmooyinka guddiyada tuulooyinka waxaasoo iska dhan heegan baa lagu jiraa oo dadaal baa baa loogu xusudhib baa loogu jiraa laakiin aadanuhu intuu qaban karo waa garan kartaa waaba iska kooban tahay maxduud ilaah baan ka rajaynaynaa maaragtay raxmaad inuu na siiyo haddii alla yidho.
gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon ayuu kaasi ha magaalada qaradho maanta waxaa gaadhay taliyaha booliska ee puntland wariyaheena maxamuud nadiif shiri ayaa warbixintan hayay taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal cabduqaadir shire faarax xereg iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska puntland ayaa soo gaaray magaalada qardho mas-uuliyiinta ayaa ugu horeyntii waxay kulan la qaateen taliyaha qeybta booliiska gobolka karkaar gaashaanle sare axmed yuusuf jaqanaf mas-uuliyiinta ayaa intaasi kadibna booqday rugaha ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska puntland qeybtooda gobolka karkaar iyagoo bilaabay inay tirakoob ku sameeyaan ciidamada ku sugan xarumaha sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa taliyayaasha xarumaha ka waraystay sida ay tahay xaalada ciidamada waxayna ciidamada ugu hambaliyeeyeen sida ay markasta heeganka ugu yihiin gudashada waajibaadkooda iyaguna kula dardaarmay in markasta kor loo qaado wada shaqaynta lala yeelanayo shacabka iyo sugidda amniga kormeerka kadib ayay mas-uuliyiintu waxay soo gaareen xarunta madaxtooyada puntland qaybteeda qardho waxaana ugu horeyntii warbaahintan la hadlay taliyaha qaybta gobolka karkaar gaashaanlo sare axmed yuusuf muuse jaqanaf isaga oo taliyaha iyo wafdigiisana kusoo dhaweeyey magaalada qardho saak waxaa loo yimi taliyaha ciidanka booliiska iyo wafti hogaaminayo gobol karkaar eh, inay kormeeraan ciidamada booliiska kala duwan fadhiyadooda iyo shaqooyin kale oo gobolkii insha allah taliya taliya u socday hadda waxaan rabahda ninka waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha iyo hogaaminta taliya ku- kusoo dhawaada gobolka karkaar qeybta booliiska gobolka karkaar gacan fara baan usoo dhaweynaa taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal cabduqaadir shire faarax ereg ayaa dhankiisa waxa uu ka sheekeeyey ujeedada uu daaranaa safarkoodan ay ku yimaadeen magaalada qardho saaka waxaanu nimid gobolka kaar aniga iyo wafti ka kooban ciidanka booliiska ujeedadaas safarkayga waxay ahayd inaan u kuurgallo ciidanka booliiska ee gobollada puntland inaanu ogaano seeriisa iyo tayadiisa waxqabadkiisa xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo shacbiga Een, isla markaana aanu hubinno nambarka aan haysanno oo tirada ciidanka ah inaanu hubinno inuu sax yahay runtii een, hadda intii qayb ka mida gobolka waa soo dhammaynay natiijo qurux badan oo aad u fiican ba nooga soo baxday anoo ka faa'iidaysanaya waktigan qaaliga ah waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka gobolka karkaar iyo booliiskooda sidaas uga shaqeeyaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa ma aha markii ugu horreysay ee way jiraan meelo kale aanu ciidanka tira koobnay gobolka nugaal baa ka mid aan soo tira koobnay mudug baa ka mid aan soo tira koobay hadda ka hor Ee, wayna soconaysaa haddana waxaanu soconaa gobollada intoodii kale haddii rabbi idmo wayna socon doontaa ilaa aynu ogaano ciidanka runtaa ee noo jooga
olole ballaadhan oo ay wadaan ardada dhigata jaamacadaha iyo iskuullada puntland ayaa ka socda magaalada garowe ololahan waxaa loogu gurmanaya dadka abaaruhu saameeyeen ardadu waxay aruurinayaan raashin dhar iyo waxyaabo kale oo loogu gurmanayo dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen cabdixakiin xuseen xasan ayaa warkan haya magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa toddobaadyadaan ka socday gurmad xagga raashinka iyo dharka kuwaasoo loogu deeqayay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada puntland wasaaradda waxbarashada puntland ayaana dhowaantan ku dhawaaqday ololo ballaaran oo iskuullada iyo jaamacaduhu ay kaga qayb galayaan gurmadka abaaraha guddiga abaaraha dhinaca culimo diinka wasaaradda cadaaladdu ay dhowaan samaysay iyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa saa ka booqday ilaa laba iskuul iyo saddex jaamacadood kuwa oo dhammaantood diyaar la ahaa agabyo isugu jira cunto dhar iyo deeq kale oo ay ka qayb galayaan abaaraha iskuulka sare ee gambool ayaana ahaa iskuulka ugu badan ee agabyada ugu badan soo bandhigay ee saaka mas-uuliyiintu ay booqdeen waxayna soo bandhigeen raashin iyo dhar gaaraya laba baabuur maamulaha iskuulkaasi cali ibraahim cali suudaani ayaana ku wareejiyey ardayda ayaana ku wareejiyey ardayda hortooda wixii ay soo aruuriyeen guddiga abaaraha wasaaradda waxbarashada waxaynu sameynay hortayna ka muuqdaan dadkuna waa arkaan cidda aynu marka horeba ajir ka sugaynana rabbi weeye waxaynu sameynay waa sadaqo sadaqadana kii aynu u ugu talagalnay allaha gaadsiiyo annagana ilaah ajarkeeda hana siiyo idinkana ilaahay quluubta idinku furo oo ardaydaa tihiina waxbaad baranaysaan waxaad baranaysaan fahmadda allah idinku furo mustaqbalkana allah idinku toosiyo ajarkeedana allah idinka aqbalo intaas ayaad mudantiin idinkuna waxaad qabateenna dadku waa wada arkaan inaynu ku celcelina looma baahna hantidii aynu nagu ururinay hadday lacag ahayn ugu gadnay iyo hadday wax kale ahaanna horteenay taallaa waxaynu doonaynaa maanta in la wareejino muhiimaddana waxa weeye inaanu ciddii mudnayd ku wareejino guddiga abaaraha ayaa jooga anigu hadalka badin maayo waktiguna wakti kulul weeye waxaan rabaa in aan hantida iyada ah inaan ku wareejiyo guddigii wasaaradda waxbarashada ee u ambaqaaday inuu abaaraha u kaco guddigaas waxaan uga yeerayaa maxamed yuusuf dugay oo guddiga guddi ka mid ahaa si uu ula wareego hantida horteenna taallaa falyatafadal wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland abshir aw yuusuf ciise oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta joogay waxa uu ardayda gambool ku ammaanay doorka mugga weyn ee ay ka qaateen samata bixinta walaalahooda dhibaataysan cisii sharaf allahina siiyo cilmigiina nuur allaha geliyo waa taqaanin sadaqaddu waa waxa bini'aaniga maaragtay iftiimiye weeye qofkuna markuu yar yahay hadduu sadaqada sida loo bixiyo barto waayo berri waxaad noqonaysaan dadkii maamuli lahaa ummadda soomaaliyeed baad noqonaysaan waayo jiil waliba mar buu adduunka xukumaa haddeer haddaad sii barataa sida dadka loo taakulayo runtii waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka saddex qodob tacliintu waxaad ku darsateen maamul wanaagaad samayseen oo si dawladnimo ah aad u samaysateen hanti fiican oo runtii ilaa saddex waaraad oo halka joogta oo hu iyo hunguri isugu jira oo labadii runtii ugu imboorkusanaaya hunguri iyo hooy saddexda baahiyooda waa kuwa asaaska ah waxa kale waa baahiyaha labaad baahiyaha aad iyo aad baan aan ugu aan ugu aan aan ugu biirsanay runtii abaabulka qaadeen hawshuna hawl kama daalo weli waa hogadii dadka insha allah waa la xarbeynaa abuurtii la oran jiray isku tashiga ayaa bilowdeen insha allah haddeer waxaan ku wareejin doonaa raashina kan wasiirka cadaaladda ayaan ku wareejin doonaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلى الله على رسول الله بعد wasiirka cadaaladda puntland saalax xabiib jaamac oo hormuud u ahaa saaka booqashada iskuullada iyo jaamacadaha ayaa sheegay inaysan dhoweyn weli loona baahan yahay in intaas looga sii dhowaado
anigoo soo koobaya runtii waktiga awgiis marka koobaad waxaan leenahay ilahay idinka ajarsiiyo ardayda macalimiinta maamulka gambool iyo waalidiinta deeqdan la soo baxay runtii oo ugu talagalay inaad gaadsiisaan walaalihiin dhiban dhibkana aad la qaybsataan waa runtii waa ajar weyn muxuu ahaa in laga fujiyo baahida lagana qayb qaato waxaan leeyahay runtii weli fara kama qodna hadduusan ilaahay roob keenin runtii fara kama qodna waan inagu soo noqnoqonaynaa isbuuca dambe waan inka sugaynaa kan ka dambe waan inka sugaynaa marka insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo sadaqada lagama daalo ku talagala walaalihin weli waa baahan yihin kow ma joogaan daasudu muxuu ahaa geerarkana loogu bilaabay aad baa ola dhacay aan isku tashano dhanka kale jaamacadda bariga afrika ayaa saaka ka mid ahaa meelihii raashinka iyo agabka kala bixisay gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi ayaa ka hadlay deeqda ay bixisay jaamacaddu isagoo sheegay in ardayda jaamacaddu ay fasax ku maqan yihiin inta ay saaka bixiyeenna ay bixisay hal kulliyad raashinkaas hadda uu sheegay mudane tigey guddiguna ay markhaatiga ka yihiin oo halkan aad ku arkaysaan ma ahan qaybtii u dambeysay ee jaamacadda bariga africa ay bixiso waa qaybtii koowaad waxaa la wada socotaani jaamacaduhu dhowaan fasax bay ku jireen marka fasaxaasi saameyn fara badan buu ku yeeshay wixii la ururin lahaa iyo gurmadkii intaba maadaama ardada ay kala maqan tahay qaybtan waa qaybtii koowaad insha allahu tacaala waxaan rabnaa insha allahu tacaala guddigu inuu nagala wareego raci u horreeyay ama qaybtii ugu horreysay oo ka kooban labaatan kiish oo sonkor ah labaatan kiish oo bariis ah iyo labaatan karton oo timir ah insha allahu tacaala intaa inuu nagala wareego weli hawsha way socotaa afaanole fara kama qodna ardada waxaan isleeyahay intaas hal kuliyad baa bixisa baan isleeyahay wixii kaloo dhan waa soo socdaan insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo deg deg bay nagu ahayd oo waqti badan baan u baahnayn laakiin inta kalena insha allahu tacaala se ugu dhaqsaha badan ayaa la keeni doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sheekh cabdiqani qorane oo ka mid ahaa guddiga abaaraha puntland ayaa isna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay inay ka guddoomeen jaamacadda bariga afrika raashinkan ay kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وزارة وحبرشدة guud ahaan bahda waxbarashada ee, iyo gaar ahaan jaamacadda bariga africa aynu dhex taagannahay oo deeqdan hadda aynu la joogna bixisay waxaan usoo jeedinaynaa mahadnaq ballaaran waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran shaqo wanaagsan baad qabateen hal abuur wanaagsan baad keenteen wax aada iyo aada iyo aada loogu deyrsaday oo fikir ah ayaad lagu soo kordhiseen shaqadiisina ay socotaa ayna u aayi doonaan dad fara badan ilahay miisaanka xasanabka idiin saaran idinka aqbalo wasiirka cadaaladda waan kaa guddoonnay gurmadkan in sha allahu tacalana mustaxafiintiisi waa gaari doonaa intaa waxaan ku daraynaa oo kale walaalayaal dadaalka meeshan ad arkaysaan maraya ee dawlad iyo shacab qaybihiisii kala gedisnaa xooggoodii oo la mideeyey oo wada socdo waa waxa alla fadligiisa ka sokow looga adkaan kara ama looga taqallubi kara dhibaatada nagu habsatay ee abaarta ah ee waxay ka soo bilaabanaysaa ardaydii iskuullada dhiganaysay hoose dhexe sare jaamacadaha inay guryahooda ka soo qaadaan wixii ay awoodi kareen oo ay keenaan goobihii waxbarashada ay wax ka baranayeen oo raashin lagu soo iibiyo raashinkaan eegayey waa raashinka nooca ugu tara- tayada sarreeya ma timirbaa ma beriisbaa ma burbaa ma sokorbaa wixii waa kala tayo tayadii ugu sarraysay wey ardaydii baa soo qaadaysa jaamacadihii bay keenayaan iskuulladii bay keenayaan wasaaraddii waxbarashadaa guddoomaysa wasaaradda cadaaladda usoo gudbinaysaa culimmadii baa lagu soo wareejinayaa culimmadii baa qaybinaysa yacni ummadnima meesha iyadaa ka muuqanaysa waxayna u tahay tusaale dhab ah oo xaqiiqi ahoo waaqici ah xadiiskii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka mathali iljasadi alwaaxid yacni dadka muslimiinta inay yihiin hal jiir oo kale inay yihiin marka hal jiirnimadaas baan kaga gudbaynaa dhibaatada haddii ilaah yidhaahdo ilahina waa naga saarayaa waxaynu u baahannahay inaan sii muwaasalayno insha allahu tacaala bilowgii baan ka joognaa dhammaystirkeedana ayadoo guula baan ilaahay ka baryanay inuu na gaarsiiyo qof walbana kaalintiisa uu ka qaato ilaahay baana dhibaatada naga dulqaadi kara isaga ayaynu ka baryanaa inuu naga dulqaado wasal allahuma wasalam wabaarik calaa nabiyina moxamed wacala ali wasaxbi ajmaciin abaar ba-an ayaa puntland ka jirta waxaana magaalooyinka waaweyn ka socda gurmad loogu gurmanayo dadkaasi cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garowe garawana waxaa lagu soo gabagabeeyey kalfadhiga golaha deegaanka oo muddo laba toddobaada ka socday gudoomiyaha gobolka nugaal cumar casraweyne ayaa maanta soo xidhay kalfadhiga cabdixakiin xuseen xasan ayaa mar kale warbixinta garowe kasoo jeedinaya kalfadhiga koob iyo labaatanaad ee golaha deegaanka degmada garowe ayaa ka socday caasimada koob iyo toban beri waxaana ay golahu ka doodayeen arrimaha la xidhiidha horumarka magaalada nabadgelyada ansixinta qorshe howleedyada degmada iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay ka qaybgalka gurmadka abaaraha puntland xiritaankii kalfadhiga ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka nugaal duqa caasimada garowe ahna gudoomiyaha gobolka nugaal iyo nabadoono ugu horreyntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey oo halkaasi ka hadlay nabadoon abshir caydiid isagoo degmada ugu baaqay inay yeeshaan wada shaqayn dhow ayna la yimaadaan waxqabad la taaban karo maanta idinkoo isku duuban oo farax haddaad waxa weeye adkaal fadhigii soo bandhigteen kana soo wada gudubteen isku midna tihiin wada shaqaynna leedihiin waxa waxaan idin leeyahay waxqabadkeedana sidaa u wada qabta ha kala tegininoo magaalada ha kala geeninoo maalin baa laydin yeeraya ha oranina duqa garowe xasan maxamed ciise goodir ayaa soo koobay waxyaabihii intii uu kalfadhigu socday laga dooday iyo waxqabadka lixda bilood ee soo socda u qorshaysan degmada garowe guud ahaan qorshaha sanadkan ama lixdan bilood oo soo socota in wax wax weyn la qabto baa golahu qorshaysa iyadaana ka howlgelayna sababtaasuna waa wax kale ma ahe waa inaanu midaysannahay ciddii u haysatay haddii maaragtay in golaha maaragta khilaaf ka jiro cid iga xoogaalsan inayn jirin waa garanaysaan golahanuna waa kii aniga i doortay waana midka ila shaqaynaya ilaa waktigaas si sharaf leyna ila shaqeeyaan waana midaysan yihiin waana muwaadiniin waxa weeye sida runta ah jecel in garowe horumadho puntland horumadho mar labaad iyo mar saddexaad baan ra'yiga sidaa usoo bandhigteen sidaa talooyinkiina waafiga usoo bandhigteen ee ku horumari kara degmada garowge mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinaya ma koobi karo way badan yihiin wixii ka soo baxay maaragtay kalfadhigan laakiin inta ugu horreysa haddii aan qodobo ka soo qaato goluhu wuxuu ansixiyey agaasimayaal cusub oo dhallinyaro ah oo afar waaxood oo ka mid ah degmada loo magacaabay oo si ku meel gaar ah wal ay u ansixiyeen golaha eh, guddiga joogtada ah ayaa goluhu si rasmi u ansixiyey agaasimayaashaasna waxaa ka mid ah agaasimaha maamulka agaasimaha dakhliga agaasimaha arrimaha bulshada iyo ar- agaasimaha deegaanka waxaa sidoo kale goluhu ansixiyey lacag afartan kun oo dollar ah inay degmadu bixiso taas oo kaga soo aaday lacag loo ururiyey ama loogu talagalay in loo ururiyey aeroboort sida aad ogtihiin aeroboortku wuxuu u baahan yahay in leyr la geliyo inta aan asfaltigii oo u haray hadda keligiis aan wax kale u harin sida kale u dhamays u yahay intuusan maaragta la saarin si garowga aeroboortkeedu uu u noqdo mid leyr leh diyaaraduna habeenka kusoo degi karaan arrintaas shirar badan baan ka gallay kabacdina waa la soo qiimeeyey tan balaankiina waxaa lagu soo sameeyey waxaa leeyahay maaragtay naqshadiina waxaa lagu soo sameeyey waddanka turkiga waa la keenay qarash baan ku bixinay haddana waxa weeye waxaan qaybinay lacagtii sideedda boqol oo kun ahayd oo maaragtay aeroboortka u baahnaa oo in leyr lagu geliyo iyo in terminaalka iyo baafinadiisii loo sameeyo terminaalkana la qurxiyo intii la kari karo lacagtaas oo la qaybiyey degmada afar kun baa afartan kun oo dollar baa kaga soo aaday afartankii kun oo dollarna goluhu halkaan ay ku ansixiyeen sidai degmada u bixin lahayd wuxuu sidoo kale goluhu isku isku ururiyey muddadii uu socday kalfadhigaanu labaatan milyan oo shilin soomaali ah oo ay keeneen golaha gudihiisa oo ay iyagu iska soo ururiyeen lacagtaasna waxay ugu talagaleen abaaraha waa la og yahay xildhibaanada mushaharka ay qaataan iyo gunooyinka ay qaataan intooda badni waxba ma qaataan tanna xilkasni bay usoo ururiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinaya waxaa kaloo goluhu ansixiyey miisaaniyadda laba kun iyo toddoba-iyo tobanka ay ku shaqaynayso dowladda hoose oo degmada ee degmada garowge mudane guddoomiye waa dheer yihiin wax waxqabadyadii iyo go-aamadii ay gaareen intaa haddaan uga haro waxaan leeyahay xildhibaanada hawl adag baa noo taal hawl aad iyo aad u adag baa inoo taal dee waxaan u dhaaranay waddankaan u dhaaranay iskaa wax u qabto inaan ku shaqayno baynu go-aansanay sidaasaynu kusoo gallay golaha iyadii baana ku shaqaynaa dadkeennii iyo dalkeennina abaar baa ka jira aad iyo aad u adag gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo kalfadhiga koylaatanaad ee golaha deegaanka garowe soo xidhay ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu ugu talagalay xiritaanka kalfadhiga waxaana uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay wadashaqaynta golaha deegaanka dhexdooda arrimaha abaaraha iyo dhanka khilaafaadka dhulka waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan marka hore waxaan idinka mahad celinayaa isku duubnida iyo kalsoonida iyo wada shaqaynta wanaagsan ee golaha waxaana filayaa in ay sabab u tahay hogaaminta gudoomiyaha degmadu inay saas ku suurtagaloday waana wax sida saxda ah magaaladan waa caasimadii puntland dalka soomaaliya o dhan waa waadegan yahay waa magaalo ballaaran koraysana haddaa idinku isku xidhan tihiin magaaladakan way horumaraysaa meeshii aada rabtaanna shantaa sano haddii alla idmo waad gaaraysaan annaguna waa idinkula shaqeynaynaa berrina waxaa la odhanayaa war kuwaa inoo daayo kuwa fiican bay ahaayeen marka saasaan rajeynaya inaad samayn doontaan intaa haddaan uga gudbo wada shaqaynteena iyo go-aamadaas soo saarteen abaaraha ka qayb qaadashadoodii ugu fiicnaa oo soo maray abid taariikhdoona idxustaan idinka raba horta ilaahayna waa ka rajaynayaa inuu abaaraha idinka saaro idinkuna aad magax ka heshaan haddaan abaaraha uga gudbo intaas magaaladeenan garowe hadda waxaan rabaa inaad dhulka xal heshaan annaguna kaa shaqeyno waxaan rabaa marka meediyaha iyo hortiina inaan ka sheego mas-uuliyadda dhulka dowladda hoosaale gudoomiyaha degmada iyo golaha deegaanka iyo hay-adihiisa gaarku abaa iskale maxkamadu shaqo kuma dhow dhul banaan maxkamadii meela kama soo gasho dastuurka meelay ku qoranta sharciga koowaad waxaa iskale idinkaa leh waxaa la bartay nin walba intuu ordo wadaad halkar fadhiyo usugahdo i xukun i xukun oo warqad xukun isago aan degmada wadan kula soo galo arrintaa waa sharci dar degmadu waxay leedahay guddi khilaafaad guddiga khilaafaadka dhulka inuu galo oo guddoomiyuhu u xil saaro iyo waaxda dhulku iska leh markay go-aan soo gaadhana ay yidhaah duqa magaalada oo ku xiro qofkii ku qanci waaye sida low lamber seven oo qabo guddi eh, khilaafaad oo heer gobol baa jira isagana waxaa saldhig u ah inuu tix raaco go-aanka dowladda hoose waxaa ku imaanay mid wata shiikh warow soo qoray ee sheekh hebel leeyahy oo hadda sheekh hebelow iyo maxkamad hebelow xaggee uga soo gasha wuxuu leeyahay dhulkaas ku haysana waa laysoo xukum yaa kuu soo xukumay maxkamadda ay soo xukumta oo xaggee maxkamad dhulka soo gashaay arrinkaa ufiirsada shaqadiinii cidda haysata ha u ogaanina shaqadiina qabsada idinkaa iska leh dhul dowladda hoose waa iska leh annaguna waa idinkoo shaqeeyna haddii alla idin waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaadhnay boosaaso waxaa suuqa caanaha saameyn w- badan ku yeelatay abaarta deegaanada puntland ka jirta xasan haykal ayaa suuqaasi maanta tegey warbixintana inooga diyaariyey iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada puntland ay ka jireen abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ayaa haddaba saameynta la mid ah waxay soo wajahday suuqa caanaha ee magaalada boosaaso kaasoo dhaqdhaqaaqiisa uu ku xidhnaa cadka iyo caanaha laga keeno dhulka baadiyaha oo haatan abaartu ay ka jirto qiimaha koombada caanaha ayaa la kala siisanayay suuqa caanaha ee magaalada boosaaso lixdan kun oo shilinka soomaaliga halka markii hore la kala siisanayay koombada caanaha soddon kun oo shilinka soomaaliga haddaba goor dhoweed oo aan suuqa caanaha booqasho ku tegay ayaan waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsada caanaha waxaana wax ka weydiiyey saameynta ay abaartu ay ku yeelatay ها فرق وين باو دحيا كومبل عانا محل كومبل عانا لقدا وابا لرأي هاي وحل لرأي محل ككيني سابا أنا أفرطن هذا دي أفرقان العوة ما دو قبلها قارة ويمالان كنتم كبه قصونا دعوا سوق اليفرن بالليري ولقدا وهي أنا إلا دي واحد نوغيا لما أهن dumarkii macal magaaladii waa gadan weyda afarqaada waxay taan ugu fadhiisatay marka qaali waxay ka bateen waa saameynta ay abaarahan isjiri
marka qiimaha haddaa sharaxdid qiimaha hadda waxa weeye markii hore annaga oo roobku di'i jiray oo aanu arki jirnay yacni een, een, barwaaqadu jirtay caanuhu raqiifka noogu imaan jireen wixii noo yimaadana markaas dee waa naga mari jireen hadda waxa weeye qiimihii samadaasay ku dhigeen mana la helayaba afarqaadii mana la helayaba lixdan bay sii maraysa inay ka badan gaadhana waa laga yaabaa galaaska caanaha ko- koomadii lixdan baa hadda la gacan gadaa laakiin annaga konton bay noogu soo dhaadhacaa ma awoodi karaan hadda waxa weeye xitaa iibkeedi waa la iska daayay sababtoo ah cid awoodi ka dhamma leh annagii gadanaynaba aan awoodi karinin oo arrabna inaan gadanno aan awoodi karinin waana abaarta dee cidna lagu eedaynamaya ilaahay baa arrinta keena anigoo ah canab cabdikariim cabdilla cali Waa- waa salaamaynaa idaacadda dalsir iyo dadka soo diyaariyey maamulkan maamulkan waa salaamaynaa salaan kadib waxaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa dadka abaarooday oo walaalaheena oo dhibaatooday oo miyiga ah inaan laga gurmado oo dowladda iyo dadka sababta leh iyo qofkii wax haysta wax ku dhaamay inay u gurmadaan ay xoolihii ka badbaadeen oo abaarta saamaysay annagu waxaanu nahay hooyooyinka caanaha gadi jiray oo caanaha iibin jiray baanu hoosoo jireenka ahaa hadda shaqo weyn ma hayno laakiin wixii karaamkayaga ah walaalaha iyo waa ula taaganah dadkoo dhanna waa ula taagan yahay ma garateen waxa weeye ha la isku tiirsanaado oo kii danyara iyo kii weyn iyo ka la wada xiriiro ha la wada shaqeeyo maamulka ee sababtana dowladda ee puntland waxaanu ku doorinaynaa inay kooli tabar yar kii tabar yar iyo kii tabar badanba inay wada shaqeeyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan in la hoos la isu fiiriyo kii danyar loo taageero kii daweyna dee wa- waa iska fiican yahay baanu leenahay abaaraha waxa weeye allaha barakeeyo dadka een sidaas waan ku doorinayaa Ca- haa annagu hadda baagamuud baan nahay caana ma gadno caana waanu weynay caanahaasanu ku xirino geli jiray laakiin wixii ilaahayna siiyo baanu qaadanaa waan iska labanahay wax dhibaatayna ma jiraanin waxaanu inalayn baa yimaada oo dhayshiil ku yimaada oo qaali ku yimaada baa yimaada waa wax saastan lagama helo laakiin waa iskaga fiicannahay farqi weyn baa udhexeeya farq weyn baa udhexeeya waxa weeye waa dareemi kartaan jidaalka iyo marxaladaha lagu jiro waa dareemi kartaan qof kastoo caqli leh waa dareemayaa koomada caanaha baa koomada caanaha lixdan baa la siiya annagana koftan baan ku qaadanaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye eh, annaga daljir baa noo timid eh, waxa weeye waxaan la weydiisay ganacsiga caanaha soo maaha Eh, haa waxa weeye annagu waxaan gadnaa waa caano waxayna ku xirnaayeen roob daa iyo cagaar haddii roobkii da'ayay iyo cagaarkii eh, sanadka aan alla qadarin uusan di'in waxa way saamayn aad ay ku yeelatay waayo caanihii baa la waayey beecoodii baa qaaliyoobay ayagii baa la waayey mujtamacii garan jiray oo dayarta ahaa oo masaakiinta ahaa baa garan waayey oo lacag ay ku gataan waayey sideeda bannaanna caanuhu marka ay barwaaqo tahay oo baalashuhu gato baalashka wiilka baalashka soo qaadaa gato oo habarta qashinka soo fiiqdaa gadato bay caanuhu risiq laga heli jiray islaamka gadaana ka heli jireen kuwa magaalada joogana ku qaboobi jireen hadda kuwii magaalada joogana kuma qabooba tii qashinka siqaysana ma garan kardho baalashna ma garan karo dayar oo dhan waa u daari waa u dayriyeen annaga geli jirnana waaba weyne oo waxaanu gadno waa weyne oo waxa weeye caano aanu gadno ma heli karno waay maadaama abaar ay jirto een, xoolihii ay dhammaadeen caanihiina ay sidaa u yaraadeen een, haddii se roob eeba uu keenin maxaa la maxaa la filan karaa baad leedahay hadday xaaladkaas waxaa la filan karaa dee xoolihii laga keeni jiray hadday dhammaadeen oo caanihii la waayo mujtamacii ku xirnaa shaqadooda barbajinkooda caanaha ahaa wax shaqa ay hayaan ma leh oo ay ku noolaan dadkii reemiyigahana waaba ka simitaan oo xoolodhaqatada ahaa dadka iyaga ka magaalada joogana annagu dadkaa ku xiran baanu hayn xoolaha oo caanaha xoolahanu ganacsiga iyagu ahaa ganacsiga ma naqaan hadda meel aan u dhaqaaqna ma naqaan marka caanahan hadda idin yimaado oo kale Ah.
maxay ku yimaadaan maadaama abaar ay jirto maxay ku yimaadaan caanaha hadda noo yimaadaan wax caanaa oo magac le nooma yimaadaan wax adigu dee reerka au u jooga reerka u joogo oo kor laga soo qaado labada galaas ay tacaruurtooda shaha uga caddayn baa noo yimaada oo ilmahooda ay ka soo caqiyeen baa noo yimaada waana meelihii u dambaysay oo baraha roob oo daa ugu dambaysay waddanka puntland hadda baltulajan oo kale baa wax wax la sheegi kara ka yimaadaa dharoor oo kale oolaa geel xanaanaha oo la siiyey roodhiga oo kale baa wax yar oo aan la sheegi kara ka yimaadaa xasan heykale raadiyo daljir boosaaso
intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caawiya daljir oo cawaysan kan idinkaga imaanayay stuudiyaha daljir ee bohol barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo